أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay tafsiirkii suuratu lisraa qisadii markii nabi ilaaha subxaana wa tacaala oo faray malaa'igta inuu u sujuudo aadam u sujuuda ee markaa ibliis ou diiday oo fallooci noqday oo amarkii alle uu diiday ou yidhi waa ka fadli badannahay markaasna alla uu ka codsado uu yidhi ii oggolow oo haddii aada ii dib dhigto waan baadiyeynaya taa markuu codsadaa laga yeero ilaahay wuxuu yidhi qaala dahab soco oo waa lagu dib dhigee shaqada aada rabtid iyo baadiyeyntaada kuu sooco shaqadaada qabso adunbaa naftaada haligayey ma ahan cidkaad wax ka qaadisan lama arko faman tabicaka adiga qofkii ku raaca marka oo jidka baadinimada ood u horseeyeyso kugu raaca oo minhu min duriyati bani aadam aadam duriyadiisa ka mida fa inna jahannama jahannamo jazaa'ukum adinka abaalmarintiina adiga iyo kuwii ku raacaba jahannamo ayaa jazaa idiin ah jazaa'an xaalo ay tahay abaalmarinoo mawfuuran oo kaamiloo ladinkuga ciil qabo macnaha waxa weeye markii hore waxaan nidhi tafsiir hamiinkii hore idhab faman tabicak yacnii qofkii ku raaca la tag laakiin saas baan xoogaa afkaa iga boobay waxa waaye idhab tog oo shaqadaada qabso wey baadiyeyntaad iyo waxaad awoodid ku dhaqaaq wey kollay khayr ma ka helaysidoo faman tabicak ciddii ku raacdo iyo adigaba oo minhum min duriyati bani aadam ka mid ah fa inna jahannama jahannamaa jazaa'ukum abaalmarintiina jazaa'an xaalo ay tahay oo mawfuuran oo kaamilahoo buuxdo oo laykuma ciil qabo macnaa kufrigiinna iyo duqyaankiinna jahannamo haddii laynkugu ciqaabo lama odhanayo cuquubadu waa ku yar tahay si fiican ay idin kaafisaa wey ood ugu gubanaysaan walciyaadu billaah weliba waa loo sii siqiro waxaa lihi wastafzis duufso man ruuxoo istadacta aada awoodidoo minhu min bani aadama ka mida duufso oo istifsaasku waxaa waaye qofka inaad qatashid ood khiyaanaysid ood marna cabsiisid marna u humbaalaysid marna aad tarqiib gelisid ood hadba dhinac uga timaadid ood khiyaano iyo dagitaan aada ugu timaadid marka istifsaasku waxaa qofka markaad fududaysato asaga dhan aada caqliga aad ka xadido asaga dhan qofka khafiifoo mulucmaalucaho waxaad adigu yeeshaba marka dambe iska yeelay aad ka dhigtid waay wastafzis duufso oo man istadacta qofkaad awoodid oo minhum duriyata bini aadam ka mid a bisawtika codkaada hadallada baadilka ahoo macaan heesaha iyo muusiqa iyo kamanka iyo hadallada baadilkaah oo xaqa loo okeysiinayo zukrufa alqowl hadal maanta maarkiisa la naashanaashay oo qurxiyey oo baatil xaq loo okeysiiyey iyo waxyaalahaas oo dadka maaragtay caqligaabta maangaabta lagu khaldi karo waxaa la leeyahay ku duufso wa ajlib calayhim macnaa wa ajlib calayhim macnaa waxa weeye macnaha ku weerar oo ku qayli oo buuq iyo sawaxan iyo qaylo ku fur waay yacni jalbigu waxay markaa qofka cod iyo buuq aada ku furtid wey macnaha dadka ku qayshoo buuq iyo sawaxan iyo qaylo oo tahdiid oo ku jiro ku qayli bikhaylika fardoolaydeeda kuwaaga fardaha fuushan oo fardoolayda ciidankaaga ugu qayli oo maanta ma arsa cagta dhulka ugu dhufo waraajilika haddii la yidhaahdana waxaa weeye kuwa mushaada oo socda ma garata maxaa waye waa ciidanka jeyshka oo lugta ku socda waa luglayda oo soconayo ayaga dhan maanta ma arkaysa ugu qaylso oo waxaa weeye cagta dhulka ugu dhufo washaarikhum la wadaagso oo fil amwaali xoolaha iyo wal owlaad iyo carruurtaba wacidhum una yabo halkan ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa leeyahy shaydaano soo ma rabtid inaad duufsatid wax alla wixii awooddaada ood maanta aada heli kartid ood bini aadam ku baadiyeynayso la imaw kolley adigii wixii ku raacaba jahannamo un waayo jahannamo unbaa masiirkiina eh marka intaa rabti duufso oo codkaaga iyo heesaha iyo waxyaalaha maanta dadka soo jiita oo baadilkaa ku duufso qaylo iyo sawaxan iyo buuq iyo cagajugleyn u sameeyo ciidankaaga fardoolayda iyo lugleyda mushaata ah oo kuwa lugta ku socda ah infantary waxay dhahaanba waxaa weeye kuwaas ku weeraraa la leeyahy washaarikhum la wadaag fil amwaali xoolaha uso ula wadaaga xoolih alla xoolihii baadil lagu tabco ama ha la soo dhaco ama ha la soo booliyo ama maaragtay ribo ha lagu helo ayu nooc min amwaaci alxaraam ama kaahinnimo iyo kitaab gaablow ama sharaadmiidnimo iyo wasakhnimo ha lagu helo wax alla wixii xaaraan xoolihii lagu tabcado ma garata ama xaaraan lagu infaaqiyo darooga ha laga baaciyo jaro khamro iyo qaad ha lagu bixiyo ha laga kasbo kullu baab min abwaabi alxaraam xoolihii lagu kasbado agoon ha laga dhaco xatooyo xoolo dadweyne ha ahaadeen waxaasoo dhan shaydaan unbaa wax ku leh walawlaadi ilmaha la wadaagso iyadana waxaa waaye ilmihii ilaahay lagu caasiyo ama xagga tarbiyeyntooda ahaado ilmihii waa la dhalay gefaraa laga dhigay ilaahay rasuulku diinta lama barine iskoollo gaalo iyo balaayaa la geeyey gaalaa gacanta laga saaray gaalaa loo dhoofiyey kaniisadaha faraha laga saaray shaydaan baa wax kule soo maaha xalaal marka hore laguma dhalina zinaa lagu dhalay shaydaan baa wax kule nikaaxuu og yahay inuu faasid yaho ku dhashay isagoo qofkii caalim oo caamid ah oo og in nikaax biduuni weli inuusan ansaxaynin haddii uu ku dhalo iyadana shaydaan baa wax kule amaa dadka jaahilka ada culimmada hore intay wax u sheeg sheegeen yidhahda waa la masaafaysan kartaa ee waxaan diin ahaan asagu u haysta ilaa uu ka ogaanayo asaga waxaa way waa mutadayin laakiin maalintuu ogaado axaadiidta ogaado annahu laa nikaaxa biweliy oo ogaado inay baadil tahay nikaax biduuni weliyina hadduu sidaa ku guursado markaas waxaa weeye shaydaan baa wax ku leh soo maaha sidoo kale ilmaha magac shaydaan lagu magacaabo ilaahay keyrkiisa loo cabdi looga dhigo cabdulxaaris iyo cabdushamsi iyo ghulaamuurasuul iyo cabdurasuul iyo lagu magacaabo cabdulmasiix iyo kullu waxaasoo dhan wax ilaahay lagu caasiy wey subxaana wa tacaala wacidhum u yabo oo maxaad ugu yabohaysaa waxyaalo beenbeena laydinma soo bixinayo nolol dheeraad helaysaan weli towbadii weli waaye iimaankii weli waaye waxyaalahaas khuraafaadka ayuu ugu yaboohaya yadadiilo dheer buu siirinaya islaamnimadiibuu ka taswiifinaya ou leeyahay hadda ka bacdi a islaami doonta makrigi ilaahay u aamin kaga dhigaya waa quusinaya wax alla wuxuu shaydaanku ugu yaboohoo kala wey laakiin shaydaana waxaad yaboohayso maxaa weeye wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaanku uma yaboohayo dadka ilaa guruuran qatalaad maahan waa ku qatalaya soo maaha sababtoo hadafkiisa waxaa weeye shaydaan waxaa weeye innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir naarta saciire la yidhahdo jahanamo in lagula galgasho hadhow markaad jahanamo lala galo ayuu dadka u khudbaynaya wa qaala shaydaanu lamaa qudiya almru ina allaha wacadaku wacda alxaq wacadtuk wuxuu leey ilaahay xaqu inkuga yawa anigana beenbeen beentaydii baa soo raacdeen hadda naarad ugula jirtaan soo maahan anna wax idiin matari karo adduunkana wax idinka matari kartaan meesha aan iskula guban hadhow marka saasuu kuugu baraanburaya marka wacidhum u yabo oo ballamo beena iyo waxaan jirin iyo ballanqaad beena u qabo wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan uma yaboohayo oo uma sheegayo ilaa qurur wax ku qatalmaan maahan wuxuu ku leeyahy toobada dib u dhigo sanadka dambe sanadka hor dhow dhintaa dhici karta markaad afartan gaarto afartan ka hor dhow dhinta dhintaa dhici karta lixdan markaad gaarto lixdan ka hor dhow dhintaa dhici karta walciyaadu billah marka shaydaankii alla wuxuu noo sheegay subxaana wa tacaala dad uun ma khariban inuu ku tasalludayo oo gacanta u gelayo laakiin waxaa jira qofkii addoon ilaahay oo dhab ah oo alle isu dhiiba shaydaanku marka suldo iyo maaragtay awood iyo kuma lahan inna cibaadiya addoommadeeda runtaa cabdi waxaa la dhihi karaa markuu qofka ilaahay isu dhiibo oo cibaadada alla u khalliso ayaa la dhihi karaa inna cibaadiya addoommadayda laysa laka kuuma sugnaanin calayhim korkooda suldaanu wax uja-a kuma lihid tasallud kuma lihid ma garata allana waa kii lihi subxaana wa tacaala suuratu suurati suuratu naxl inamaa sulطaanuhu cala aladiina yatawallownahu waladiina hum bihi mushrikuun ma garata wuxuu suldaan ku leeyahy waxbay dadka asaga tawaliya oo asaga arrimaha u dhiiba amaa dadka mu'miniintaa sulda kuma le addoommada saxda wa kafaa birabbika rabbigaaga ayaana ku filan kafaa waxa ka dambeeya oo ba'da ay ku jaranta si aan sheegnay waa faacil waaye ba'duna waa zaa'id wey wa kafaa birabbika iyo wa kafaa rabbuka rabbigaaga ayaa ku filan wakiilan addoommadiisa oo suuban mid wakiil ah oo intay tala saartaan markaa taladooda iyo arrimahooda si fiican u maamulo marka qofkii raba inuu shaydaan uu ka baxsado waa inuu addoon alle oo saxa uu noqdo allana subxaana wa tacaala uu tala saarto markaa ayuu ilaahay shaydaan u ka kaafinayaa laakiin asaga haddaad la tashato ood naasix ka dhigato ood asagu aad maanta ma arkaysaa aada isu dhiibtid waxyaalaha uu ku yaboohayo waa waxyaalo khasaaro ahoo sida alle uu yidhi wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura alla subxaanahu wa tacaala markii intaasna loo soo sheegay ayuu alla subxaana wa tacaala addoommadiisa nicamta u sameeyey ayuu xusuusinaya iyo dadku nicmooyinkaas inaysan maaragtay in badan aysan ku shukrunaynin rabbukum rabbigiina idin abuuray alladii allihii waa yusjii socodsiinaya oo si qun yara u socodsiinaya lakum adinka alfulka doomaha filbaxri badda ku socodsiinaya litabtaquu si aad u dalabtaan ood u raadsataan min fadli fadligiis oo hadda maraakibta waxaa weeye badaa'icdaa meel laga qaadayaa aan looga baahnayn meel kalea la geynayaa oo looga baahan yahay mid kalea laga soo qaadaya sidaasaa marka tijaaro iyo faa'iido iyo meel walba waxa faa'idka aho ziyaadada ah ayaa laga soo qaadanaya meesha u baahanaa la geenaya meeshaana waxa faa'idka ziyaadada ku ah ayaa laga qaadanaya halkaa markaasaa noloshii ayay barwaaqo noqonaysa oo khayrkiis daba maraya taasna waxaa sabab u ah dadoomaha oo waa muwaasalaadka ugu weynoo uguna kharash yaroo hadadoontii intaasoo adnaan iyo intaasoo kiilooyina ayay qaadaysaa innahu allena muxuuna saa inkugu sakhiray innahu ay li'annahu alle kaana wuxuu ahaaday bikum adinka raxiiman mid idiin naxariista oo si aad noloshiisa ku kasbataan oo badaa'icda iyo waxyaalaha meel walba intaajka ka soo baxa la ysugu weydaarsado ayuu ilaahay fadliga inkugu sameeyey rabbukum rabbigiina alladii allih waa yusjii turcinaa la yidhahdo turcintu waxay waa socodka yarkaa oo shayga markuu geela uu daciif yahay oo si socod karinayo tartiibaa loo socodsiiya ama ratiga markuu xamuul badan uu saaran yahoo kale tartiibaa loo socodsiiya marka wuxuu marka la turcinayo socod yar lagu socodsiinayo imaa dacfi inay yihiin daciiftinimo ku jirta ama maaragtay culays badan uu saaran yahay oo kale wey rabbukum rabbigiina alladii allih waa yusjii macnaa qunyar u socodsiinaya oo turcinaya lakum adinka alfulka badda alfulka doonta filbaxri badda ku socodsiinaya litabtaquu si aad u dalabtaan ood u jerisaan ood u raadsataan min fadli fadliga alle iyo tijaarada iyo maciishada iyo nolosha innahu allana kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman ku idin naxariisto saa darteed ayuu badda inkugu sakhiray inaad doomaha ku socodsiisaanoo badaa'icda kala duwan iyo aad ku kala qaadataan laakiin bal dadkii fiiri kollay badda doonta markii lagu raaco baddu waa khuduuraad badan tahay khatarteedaa badan waidaa masakum haddou idin taabto fi adduru dhibaato hadday idin taabto oo durkaas waxaa waaye doontii inay macnaha sabayso ama ay qarqoonto ama dabayshii intay istaagto doontiiba ay dhaqaaqi weyso ama ay doontii maanta ma arkaysa ay quusto waxyaalahaasoo dhan oo khuduuraadka badda lamana dhihi karo maanta doomo mishiinno lahaa la heloo khatartii waa laga baxayoo intaad maqlaysaan markab intaa la ogo adduunyada la eg oo asagu qarqoomay ama maanta ma arkaysaa gubtay ama dhibaata ay ku dhacday ama mishiinka oo ka halaabay intee baad maqlaysaa si kastoo loo tadawuro waxaa weeyaan wax ilaahay ka kaaftooman lama arko subxaana wa tacaala doonta sharaaciga ah iyo midda maanta ma arkaysaa mishiinada waaweyn loo magaalada camal ah alle agtiisa waa isugu mid subxaana wa tacaala intee aad markab qarqoomay ama gubtay ama balaayo ku dhacday aada maqlaysaa marka badda dhibaato idinku taabato dalla waxaa idinka dhumaya ood weynaysaan man tadcuuna dadkii aad bari jirteen asnaamta iyo wixii ilaa iyaahu asagii maahane falammaa najaakum markuu idiin soo koriyo ila albarri bannaanka markuu idiin keeno berisamaan oo bannaanka u keeno acradtum cibaadadii alla waa ka jeesanaysaanoo shirkigii baad ku noqonaysaan wa kaana alinsaanu insaankiina wuxuu ahaaday kafuuran mid hadya gooraalo kufriyo nicmada ilooba nacam ayuu ahaaday halkan ilaahi wuxuu noogu sheegay subxaana wa tacaala nimanka mushrikiinta la yidhaahdo oo reer quraysh markay dhibaato ay qabsato waxay dhihi jireen ilaahyaalkii kale waxba na anfacayaane ilaaha runtaaha waxna anfacaye kuwaas kale baryahood intaad iska dhaaftaan ilaahay runtaa baryo dacawullaaha mukhlisiina lahu ddiin laakiin bannaankii markay u soo baxaan nicmadii waa iloobayaanoo andaadii ayaa loo noqonaya iyo asnaamtii iyo maaragtay laate iyo cuso iyo hubal iyo waxyaalihii ayaa marka loo soo noqonaya soo maa saasay ahaan jireen kiiba ilaahay ku ceebaynaya walidaalika arrintaa waxaa sabab ay islaam ugu noqotay saxaabiga la yidhahdo cikrima min abi jahl waxaa dhahday cikrima gaal u ahaa ilaa nabiga oo maka oo ka furto markii maka la furtay ayuu cararay oo dhinaca xabasho u cararay doonbuu foolay doontii markuu fuulay ayaa doontii asabaysay markaasu waxay yidhaahdeen kuwii doonta fuulnaa markii doontii ay sabaysay waxay yidhaahdeen innahu laa yugnii cankum ilaa an tadcu allaha subxaana wa tacaala maanta allah inaad barisaan maana wax kale idin nafacayaan waxdow keligiis ilaahyaalkii laata iyo cuse wixii aad bari jirteen waxay idin anfacayaan lama arko fa qaala cikrimatu fii nafsihi markaasuu isla hadlo wuxuu yidhi wallaahi lain kaana laa yanfacu fi lbaxri hayruhu badda hadduusaban cidaan ahayn wax ku tari karin fa innahu laa yanfacu fi lbarri maaragtay ma garat bariga cidaan ahayn wax ku anfacayo allaahuma laka calaya ilaahu waxaad igu leedahay cahdun ballan aan kaa qaaday lain akhrajtanii minhu haddaa baddaan iga bixisid laadhabanna waan tegayaa ilaa maxamed uu ka wada nabiga calayh salatu wasalaam fala adacanna yadii fii yadihi gacantaydaan gacanta u gelinaya waa la mubaayacoonaya fala ajidannahu waxaan helayaa ra'uufan raxiiman inuu mid turid badan oo raxiima uu yahay fa kharajuu min albaxri baddii bay ka baxeen farajaca ilaa rasuuli llahi sal allahu calayh wasalam cikrima markaa rasuulku u noqday fa aslama wou islaamay oo waxasuna islaamuhu islaamkiisii ayaa maanta ma arkaysaa wanaagsanaaday laakiin mushkilada dhacday waxaa waaya dadka zamankan jooga oo in badanoo muslimiinta seeganaya caqligooda aada u u liitaa dhibaatooyin markii ay dhacdo waxaad arkaysaa iyagoo ilaahay inta iloobaan almadadka iyo owliyadii iyo wixii nin walba weligii asagoo uu sheeganayo hadduu badawi iyo cabdulqaadir iyo axmed iyo mid walba meeshuu qaylsanaya soo maaha baynamaa mushrikiintu markay dhibaatada ay dhacdo cibaadad alla u khalisi jireen kuwaanna waxaa weeye cinda alqurba markii qurbada ay dhacdo ilaahay magaciisaba maaragtay waaba ilooyaba walciyaadu billah marka wax dadka lagu imtixaanayo waa wax dadka lagu imtixaana iyagaa qaar u meerina waxay ku leeyihiin cinda shadaa'id iyo qayshada kutubahay ku qoreen wuxuu ku leeyahay waxaa dhacday annagoo shiikha la joogo islaana marka weli intii ku dhacda ay xaas qaaday markaasay u qayshatay markay u qayshiiqi waa lala joogayo wax hurdaabuu iska dhigay marka hadhowbow sidii wax hurdada soo gelgishay shiikhu xaggeeda aada adiga dhan waaba sibaad u miriqdeen haddii wuxuu yidhi islaan halkaas keli meeshaasa biyo ka cabaysa webi ayaa yaxaas qaadayo shiikh fulaana itiriyo halkii baan ka sii gurmaday marka ayagaa markaas waxaa quran ruwaaga iyo kutubaha ugu akrinaa iyo shirkigaas walciyaadu billah waxaase marka intay diin ka dhigtaan ayay dadkii ahlu tawxiidka ahaana marka waxaa lagu xakumayaa bidco iyo balaayo marka runtii walciyaadu billaahi waa dalaal aad iyo aada u weyn ilaahay hanaga koriyo subxaana wa tacaala nacam waidaa masakum haddou idin taabto aldurru dhibaatada fi lbaxri badda hadday idinku taabato dalla waxaa dhumay macnaa waxaad weynaysaan ood aqoon weynaysaan ood iska iloobaysaan waayo man tadcuuna ciddii aad bari jirteen oo ilaahay kayrkiisaa ilaa iyaahu asaga maahan asagaa ku soo haraysaan laakiin ceebtiinna waa maxay falamaa najaakum markuu idiin koriyo ila lbarri badda ila albarri bad yacni ammaanka iyo bari ammaanka markuu idiin koriyo dhulka idin geeyo acradtum tawxiidkii rasmigaha waad ka jeesateenoo shirkigii iyo khusacbalaadkii waad u noqoteen wa kaana alinsaanu insaankana waxaa caadiga kafuuran amaal ka dhacayo yacni gaalku hadda waaba gaaloobay dadka xataa mu'miniintaana sida la rabo nicmad uga wada shukriya macnaa nooca amaalka dhacda insaanka waa shay dabeeca u ah wey marka qoladaasaa la hadlaa waxaa la leeyahay markaad baddii aada joogteen soo ilaahay uma qayshanin markaad birri ammaan usoo baxdeena waa ilowdeen shirki baad samayseen ma waxaad u malaynaysaan ilaahay badda keliya markaad joogto inuu awoodo markaad bannaanka uusan idinku awoodin afa aamintum ma ka aamin noqteen an yaksifa bikum inuu idinla gooyo jaanib albarri dhulka maaragtay dhinaciis markaad dhulka u baxdaan inuu dhulkaba idinla gooyo sidii qaaruun ow yursila ou soo diro calaykum korkiina xaasiban qaruur ah oo korka inkaga soo diro sidii qowmuluud lagu sameeyeba uma laa tajiduu aanan helaynin lakum adinka wakiilan cid wakiil ahoo idiin dooda oo idin badbaadiso ilaahay yidhahda war ka dhaaf waxaan ma astaahilaane oo adinka idiin dooda ma aada helaysaan aayaadka marka waxay ka hadlayaan inaan makriga ilaaha laga aamin noqon oo haddaad meel cabsiyo ku jirto ma garanta oo ilaahay ku ammaan siiyo markaad tidhaahdo waa soo ammaan baxday inaadan alla iloobin sababtoo meeshaad ammaan bidayso ilaah baa kugu halaagi karaa kam qof meel ou cabsi oo ka cabsanaya cabsida ugu xuna ilaahay uu subxaana wa tacaala ku ammaan siiyo meel ammaan ou bidayo oo islaha qof kuu imaan kara lama arkana ilaahay subxaana wa tacaala dareen uu ku geliyo marna marnaba haddaad khaa'if tahay iyo ood cabsanayso ama haddaad aamin tahayba marnaba ilaahay badsigiisa iyo qabashadiisa lagama aamin noqdeen mar kasta ilaahay subxaana wa tacaala waa in laga baqo wey afa amintum ma ka aamin noqoteen oo macnaha ma badbaado iyo ammaan baad ka qabtaan oo alla idinma awooda miya an yaksifa inuu idinla gooyo bikum adinka jaanib albarri dhulka dhinaciisa oo markaad badda ka baxdaan oo dhinaca dhulkaas oo badda ku dhow markaad birisamaan ammaan u baxdaan inuu dhulka idinla gooyo ow yursila ama uu diro calaykum korkiina xaasiban qaruurax oo samada inkaga soo diro oo ilaahay idinku halaago uma laa tajiduu aanaan helayninoo lakum adinka wakiilan mid idiin wakiilahoo idiin dooda oo abukaataho yidhaa dadkan maxaa lagu maagay oo ilaahay dabakici kara ma jiro meeshaasa ku baabayayseenoo dunuubtiina allah idinku qaado waa mid kale haddana wuxuu leeyahay am amintum mise ka aamin noqoteen an nuciidakum inaan idiin celino fiihi filbaxri baddii mar kale ina u noqotaa ilaa maanta badda haddii aada aado oo ilaahay dhibaato au maaragtay kugu qabto ood ilaahay intaad barda uu kaa badbaadiyo ood bannaanka ku soo baxdo oo shirki samayso berri badday danaa kaa qaban karta danaa berri kaa qaban karta baddii ilaahayna waa ku soo kufrisay soo maahan subxaana wa tacaala marka labaadood badda soo aado ilaahay inuu ku qabto akhda casiizin muqtadirin maka aamintahay afa aamintum ma ka aamin noqoteen an yuciidakum inuu idinku soo celiyo fiihi ay fi lbaxri taaratan ukhraa ay maratan ukhraa mar kale fa yursila ou diro calaykum korkiina qaasifan mid jejebiso oo oo xoog badan oo minariixi dabayl ah dabayl iyada dhanba xoog badan oo sufunta iyo wax alla waxay wadadka dhan kala jejebinayso intay doonta ku dhacdo kala duuliso qofka meel ku faniniso markaa la wada halaagsamo fayuqriqakum oo idin maasheeyo badda idinku maasheeyo bimaa kafartum ay bisababi kufrikum gaalnimadiini uma laa tajiduu aanan helayno lakum adinka calaynaa korkeena bihi yacni macnaa halaagga tabiican mid noo soo raacdo dayn noo qabsada oo yidhahda ilaahu maxaad u halaagtay awalan ilaahay qof saldhag kule ma jiro subxaana wa tacaala haaniyan alla markuu halaagaa cadaaladu wax ku halaagaa low xataa ay jiri lahayd in ilaahay la weydiiye maba la weydiin kareen haddana ilaahay gar laguma helan subxaana wa tacaala qof ilaahay wax u soo raaco karana ma jiro haddana ciddou halaagayo ilaahay subxaana wa tacaala cadaalo unbuu ku halaagayo ma gardarraysanayo waa tii ahayd aayaddii suuratu ku jira suuratu naxli waa kila subxaana wa tacaala aayadihii ugu dambeeyey nacam waxyaa suurat naxli ayada iyadana macnahan oo kale ayaa ku jiray suurat naxli oo aada iyo aada maaragtay u cajiib badan alla waa kale subxaana wa tacaala afa amina aladiina maka aamin noqdeen makaruu sayi-aat an yaksifa allahu bihim اlarda inuu la gooyo ow yaatiyahum alcadaabu ama cadaab ku yaad min xaysu laa yashcuruun ow yaakudahum ama ou qabto fii taqallubi iyagoo gagadoomay dukaanka ka bax guriga aad xagga soo aad nolosha uga raaxaysanay oon dhibaato qabin min xayu laa yashcuruna iyagoon dareemaynina ammaan iska ah wix hadda jabaan ku dhacay laysa bibaciid waa aaya min aayaat illah haddana leeya manaadiqda dhan baa laga wada baqaya aamin maakana annagaba taas in laguma timaado ow yaakudahum oo ilaahay ou qabto subxaana wa tacaala calaa takhawufin iyagoo baqaya faina rabbakum rabbigooda la ra-uufu raxiim macnaa ilaahay laba xaalad waa ku qaban karaa adigoo baqdinaya oo meeshii dareen iyo dhibaato iyaloo ku qaban karaa adigoo aaminana ilaahay waa ku qaban karaa labadana u badbaadin karaa meel balaaya ka dhacday oo wax ku noolaa kara aan la arkin ilaahay waa kaa badbaadin karaa meel ammaana ilaahay waa kugu aamin yeeli karaa marka mar kastaba in awoodda ilaahay makrigiis inaan laga aamin noqon wa ilahay tawfiiqahana waafajiyo amaa mintum ma ka aamin noqoteen an yuciidakum in idinku celiyo fiihi fi lbaxri taaratan ukhraa mar kale fa yursila ou diro calaykum korkiina qaasifan mid xoog badan oo jejebiso oo min alriixi dabeel ah dabayl ah fa yuqriqakum ou idin maashayo bimaa kafartum kufrinta aada kufrinteen sababtooda uma laa tajiduu aanan helayninoo lakum lahaantiina calaynaa annaga bihi yacni biihlaakina biihlaakikum biihlaakina iyaaku aanan halaagnay tabiican wax ilaahay u soo raacdo oo ilaahay weydii aanan helayn walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbaxr aayaddan ilaahay subxaanah watacaala wuxuu noogu tilmaamayaa nicmada weyn oo ilaahay bini aadamka uu siiyey ee ku waajibinaysa inay ku shukriyaan walaqad wallaahi karamnaa waan karaamaynay oo waan sharnay bani aadam bani aadam waa sharfnay wa xamalnaahum waxaanu ku xambaarnay fi lbari bariga iyo dhulka waxay ku fuulanaan siinoo awl iyo geed iyo fardo iyo waxyaalahaas marka damban hadda waata baabuuro iyo qidaaro iyo waxyaalahaas la helay iyo walbaxri baddana waa ku xambaarnay oo waa doomihii haddana kuwo matoorlaho waaweynaa la helo haddana hawadii baa laysku xambaaroo diyaaradihi baaba la helaba wa rasaqnaahum waxaan ku arsuqnay min adayibaati waxyaalaha macmacaan oo cunto fiicanoo la bisleeyey iyo fawaakih fiican iyo caano iyo bi wax cajiib lahoo xayawaanaad kale aysan maanta ma arkaysa aysan helaynin wa fadalnaahum waxaan ka fadilnay calaa kafiirin in badan oo minman khalaqnaa waxaan abuurnay ah tafdiilan fadilitaanaan ka fadilnay fadligaasi wuxuu noqon karaa sida aan arkayno oo bini aadamka suuradiisoo la wanaajiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala xayawaanaadkaan u jeedno waxa uu qurxoon ou ka dhigay cuntada uu siiyey koonkan dhanoo u sakhiray oo xoolaha uu fuulay iyo awrta iyo baabuurta iyo daa'iraadka iyo doomaha waxaasoo dhan waxaa kaloo fadli ilaahay uu ambiye ka soo bixiyey oo rasul u soo diray oo waxyi uu siiyey oo caqli iyo maskax iyo maanta ma arkaysaa garasho uu siiyey oo aabbahood maanta ma arkaysaa cilmi badan oo baro waxyi uu ka soo dhex bixiyey ambiyada lagu soo dejiyo waxaasoo dhan marka waa fadli weyn cunto iyo guur iyo kullu sharaf oo dhan iyo cilmi shay maadi iyo macnawiba ilaahay waa u siiyey subxaana wa tacaala marka waxaa la rabay sharaftaas inay marka ay ku shukriyaan oo ilaahay saa u karaameeyey addoommo ay u noqdaan oo rusushii loo soo diray ay rumeeyaan oo waxyigii loo soo diyay ay ku camal falaan laakiin in badanoo maanta ma arkaysaa ka mida nicmadaas iyo shukrigeeda oo maadiyan oo macnawiyananba waa ka indhala yihiin marka taasuu ilaahay subxaana wa tacaala macnaha waxaa la leeyahay kufrigan iyo waxaan aad sameyn idinma habboon macnaha karaamadan idin karaameeyey haddaad ku shukristaan karaamadu way sii soconaysaa jannadii baad mukarram uu ku noqonaya haddii karaamadan qofka uu garan waayo oo ilaahay ku kufriyana dulli buu aadayaaho jahannamo iyo meel xunoo xayawaanaadka dhan uu ka liidanayo ayuu maanta ma arkaysaa aadaya walaqad karamnaa walle waan karaamaynay bani aadama macnaa waa sharafnay oo koran u qaadnay xag abuuritaan xag caqli xag cilmi xag waxi rusul loo soo diray ballanqaad aakharo janno iyo wax fiican loo ballanqaado digniin loo digo kulli waxaasoo dhan waa sharaf weyn waxamalnaahum waxaan ku qaadnay oon saarnay filbari bariga markay joogaan iyo dhulkana waxaa lagu qaaday awrtii iyo fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii baabuurta ilaahay keena iyo qidaaraadkana ku dar tareennada waaweyn iyo walbaxri badli oo doomaha waaweyn awal doomo sharcay ahaayeena kuwa hadda magaalo camal aho huteello laho maanta ma arkaysaa cuntadii wato magaalown iska guuraysa oo diyaabaysa haddii aada raacid ku dar haddana barrigiioo lhawadii oo lagu yaacay oo daa'iraadkan waaweynoo hadda ayagoo muwaasalaadka muhiimkaa noqotay wa rasaqnaahum waxaanu ku arsuqnay dadkii bini aadamkii min adayibaati waxyaalaha wanaagsan oo cuntada macmacaan oo waxna iyagoo sida macaan sida furuudka oo iska cunaya waxna waa karsanaya hilibkii waa karsanaya adwaaq kala duwan u korsanaya cuntadii badarkii bariiskii waxaa dalacanaya adwaaq fiican maalin walba waxay soo saarayaan yacni waddooyin cusub oo cuntooyin macaan iyo sida qaabka wax loo kariyo jaamacada hadda heer looga soo baxaa la gaaray oo qofkii intaasoo nooc oo dhadhana hadda uu dhadhansanayo waxaasoo dhan waa fadli ilaahay wafadalnaahum waan fadilnay oo dheeraadaan siinay calaa kaiir nimaradan oo in badanoo miman khalaqnaa ka mida tafdiilan fadalitaanaan siinay waxaa lagu fadl waxa ka mida cilmiga iyo hidaayada iyo ambiyada loo soo diray iyo waxaasoo dhan iyo caqliga waxaasoo dhan waa lagu fadilay laakiin hadday ku shukriyaan macnaha fadligaa fadli ka fiican bay sii gaareen horumar ka fiicano waa jannadii hadday ku shukri waayana karaamadan waa laga qaanayo asfala saafili noqonayo jahannamaa lagu shubaya walciyaadu billah ilahay kuwa shaakiriinta ha naga dhigo yowma nadcuu kulla unaasin biimaami marka haddii nicmadii adduunyadii markii la sheegayaa waxaa la xusuusinayaa adduunkan keliya inaysan ahayn oo nicmadan iska dhuuq oo iska qurqura inaysan ahayn meeshaan qiyaamaa dambayso iyo xisaabtan ninkii xisaabtaa kusoo talagala oo maalintaa wax wanaagsan soo kasbada waxaa weeye kitaab wax fiican ugu qoran yihiin oo ku farxo iyo jiso fiicana ka horeeyo ninkii laakiin shukriga iyo hidaayada iyo khayrka la siiye ka indhala-aadana maalintaa waa indhala-yahay yooma nadcuu ay udkur xus yooma dharaar nadcuu aan wacayno oo kulla unaasin qolo walbaba biimaamihim imaamkooda iyagoo ayaa loo wacaya imaamkoodao horkacaya macnaa qolo walba nebigooda ayaa loogu yeeraya nabigaa marka kuwa la barqaati furaya kii toosnaa iyo kii kale faman uutiya markaa qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa qofkii laga siiyo oo waa calaamatu sacaadeed fa ulaa'ika kuwaasi yaqra'uuna way akhrinayaan kitaabahum kitaabkooday akhrinayaan macnaa iyagoo faraxsan ilaa wax fiican baa ugu yaalla maadaama kitaabkiisa midigta laga siiyey waa calaamatu sacaada inuu saciid yahay uu dhuraystay calaamadiisii waa marka kitaabkooda iyagoo ku faraxsan ay akhrinayaan walaa yudlamuuna lamana dulbinayo fatiilan wax yar fatiilka waxaa la yidhahdaa timirta lafta maaragtay meesha dhexda ay ka jeexan tahay xuubka yaroo ku yaalla oo meeshaas faliirka yaroo ku jir ayaa fatiil la yidhaahda macnaa waxa weeye wax laga dulminaayo oo ajaraho laga nusqaaminayo ma laha marka adugu khayr kasbo wixii khayrahood kasbato ilaahay hortiisaa ugu tegaysaa wey marka imaamkaas waxaa lagu fasiraa nebigu inuu yihi waxaa koo lagu fasiraa qolo walbaba ninkay taabicu ahooday raacay qofkii imaam hanuunsan raacsanaa isagiiu daba kacaya qofkii imaam baadiyaysnaa raacsanaa isagiiu daba kacaya waxaa imaam kaloo lagu fasiraa kitaabka acmaasha ay ku jirto oo oo waxa weeye ama khayr ugu qoran yahay ama shar ugu qoran yahay laakiin waxay raajaxaan culimmada qaarkood inuu yahay imaamku macnaa nebigu inuu yahay qolo walba nebigoodaa loogu yeeray asaga ku kala markhaati furaya oo nin walba camalkiisaa waxaa loo bandhigayaa ninkan camalka uu samaynayo nebiyo waxaa la didma yahay hadduu fiican yahay haahule nabigaa ofkay u saareen hadduusa diintiisa ku camal falin wuxuu leeya maya aniga waxaan ma aqaan xoolka nabigaa laga eraya calayhi isalaatu wasalaam wadkur xasuu xus yooma nadcu maraan u yeerayno kulla unaasa qololba imaam imaamkooda oo nebigooda ama kitaabkooda camalka ku jiro sida culimmada qaarkood mufasira ku fasiraan haddaba qofkii marka wanaagsan kitaabkiisa niyidka laga siinayaa wey oo nabiga raacay ama kitaabkiisa khayr ugu qoran yahay ama imaam wanaagsan raacay oo hanuunsan raacay ambiyada iyo culimmada raacay faman uutiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiini miidka qofkii laga siiyo waa calaamatu sacaada weeye fa ulaa'ika kuwaasi yaqra'uuna way akhrinayaan kitaabahum kitaabkooday akhrinayaan ayagoo faraxsan ilaa qofku markuu kitaabka wax fiican ugu yaallo waa aqri kara markay waxay ugu yaalaan indhaha ma sii karo walaa yadlamuuna mana la dulminayo fatiilan in yarba allaha ka dhigee ee laftimireedka meesheeda jeexan xuubka xunkaahu ku jira wax lamidaba allaha ka dhigee lama dulminaayo lagama nusqaaminayo waman kaana qofkii ahaada fii haadihi ma garata haadihi waxaa u celisaa nicmadan ilaahay iyo karaamadan bini aadamka oo ku karaameeyey shukrinteeda iyo alla aqoontiisa iyo waxyiga raacitaankiisa qofkii ku ahaada acmaa mid indhala oo ilaahay hidaayadiisa ma garan iyo cibaadadiisu ka indhala-ya nabiga rumayntiisu ka indhala-ya camal saalixa inuu samaysto ka indhala-ya marka adduunyadan waa indhala-yahay oo ilaahay ma rumayn rasuulkiisa ma raacin waxyigii ma qaadin فهو في الآخرة آخر أعمى ومنسيها أسرنا دلائه وهذا آخر أدونك هدوك كسو هنوني واي أو دار العمل أهد آخر هداية المال مركوا أنسيها أسرنا وأضل سبيلا مقرتي حق قميتانك لجدك لغا قمنا آد بسي درنيها إلا حق وحي ودار الجزاء دار العمل ما أدونك هدوك كل من أولئك من واي oo nicmada la ku shukri waayo oo ambiyadii rumayn waayo oo aakhare usoo camal fala waayo meeshaa meel lagu camal fala maahane waxa waaye horow naarta ugu sii tiimbanayaa wey waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka wanaxshuru yowma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xasartanii acma waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiita marka qofkan adduunyadan aan wax tabcan aakhare wax fiican ku keenimin adduunka wixii aad kasbatunbaad aakhare sugaysaa ilaaha kuwi wax fiican tabcada allaha naga dhow waman kaana qofkii ahaada fii haadii macnaha ama adduunyadan acma qofkuu ahaada oo ilaahay ku shukrin ama nicmooyinkan ayuu ka indhalaayaho ilaahay kuma caabudin waa isla mid weyn fa huwa asaguna fi laakhirati acmaa waa sii indhalaayahayo hadda daarulcamal maba ahanba wa adallu sabiilan xagga dhunsanaanta jidkau ka dhunsan yahana waa sii mid badan yaho jahanaba unbau kusii kowkabaya walciyaadu billah وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره آيات كان وحي تهضيان نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته كل حجره يا ليفتنونك هاهي وإن كادوا ليفتنونك دعوة ما دام كل حجره oo dadka uu dacwada ugu yeerayo waa bini aadam xaggii dadku waxay isku dayayaa inay nabiga la gorgorotamaan haye waxaanan ku yeelaynaa waxaa noo yar waxaasoo kale inay gaalada had iyo gooraale ikhtiraaxaad iyo mawshimo iyo barnaamijyo inay usoo jeediyaan ayagoo isleh nabiga calayhi salaatu slam haydnsoo haydiin soo dab taasaa marka nabiga looga digaya nabigu ma yeeray laakiin waa looga soo digaya ummaddana waa lagu baraarujinaya wa in kaaduu waxay sigeen gaaladii layaftinuunaka inay kaa fitneeyaan can iladii kii owxaynaa ilayka aan kuu waxyoonnay waxyiga aan ku waxyoonay oo diinta xaqa ah oo ilaaha cibaadadiisa lagu toosnaado ah oon shirkiga aan la mujaamalaynin inay kaa fitneeyaan litaftariya saad ugu abuurato calaynaa korkeena hayrahu wax aan anagu aanan kuu waxyoonin oo diinta khilaafta aad ugu abuurato wa idan markaas markaad waafaqdid la takhaduuka waxay kaa samaysan lahaayeen khaliilan wadaag ilaa adigoo kuma necbee waxay kuu dileen waa diinta ilaah dadaa waxay u malaynayaan dadka badana culummada markay dadka diinta runta u sheegaan oo dadku ay nacaan dadku daatadooda inay u necbeen maxaa layga rabaa oo kuleen adiga maaha waxaa lagu naca waa diinta aada bado nabigu markii uu u sheegay waraqa bnu noofal inuu jibriil arkay wuxuu yidhi yaa laytanii kuntu macak id yukhrijuunaka id yukhrijuka qowma id yukhrijuunaka qowma qowmkaaga markay ku bixi doonaan haddaan kula socon laha jagada abuubakar oo tamaninaha qaala aw mukhrijiihum ma dadkan hadda saa nii jecala ii bixinay markaasuu lam ya'ti axadun bimaa ji'ta bihi qad ilaa cuudi waxaad la timaado qofkii la yimaado waa lala coloobana ilaahayna waa ka ale subxaana wa tacaala fa inahum laa yukadibuunaka walaakina adaalimiina biaayaati la yajxaduun dadka adiga colaad shaksiyana makuu qabaana waxyigan aada wadato ay hortaagan yihiin marka marka haddaad usoo tanaajiso khalaas colaaduba intaasay ku dhammaan lahayd markaas ila wlixi walowlaa an habbatnaaka haddaanan ku sugi lahayn laqad kidta waa sigatay tarkan inaad u iilato ilayhim xaggooda shay-an qaliilan waxyar idan haddaad u iilan lahaydna la adaqnaaka waxaan ku dhidhansiin lahayn dicfa alxayaati ay dicfa cadaabi alxayaati nolosha adduunyada cadaabkeeda oo labanlaaba iyo wa dicfa almamaati geerida nolosheeda oo labanlaaba uma laa tajuu ma aadan heli lahayn laka adiga calaynaa korkeenna nasiiran mid kuu gargaara ma aada helinahay aayaddan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu tambiihinayaa inuu xaqa uu ku sugnaado dadkaod atbaacdiisana waa min baabi owla sabab nusuulka aada waa isku khilaafaan laakiin calaa kulli xaal waxay u badan tahay inay gaaladu musaawamo ay la sameeyeen xoogaa bal ilaahadeenna xoogaa cayda ka daa-iyo mar ilaahayna nala caabud annagana kaagan kula caabudaynaa iyo xoogaa maaragtay asnaamteenna bal mar taabso annaguna kacbadan kula taabanaynaa waxyaalahaas mar ay yidhaahdaan waa melig iyo boqor iyo shariifaan kaa dhigaynaae bal xoogaa dhibka iyo wax yar naga daay oo ilaahyaalka cayda naga daayi waxyaalahaas usoo jeedinayo nabiguna calayhi salaatu salaam ma yeelayo laakiin waxaa iska dhici karta khawaatir inay kusoo dhacdo oo nabiguna markaas uusan yeelayo marka markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala iska jir jarta ay kuu degayaan hadduusan ilaahay ku sugi lahayn khatar baad gelilahay taa waxaan ka fahmaynaa marka qof sugnaan kara hadduusan ilaahay uusan gacansi inaysan jirin qof walbaba naftaada ha isku halayno walidaalika waxaa nabigu wuxuu dhihi jiray markaas kabacdi allaahuma laa takilnii ilaa nafsii darfata cayn ilaahuw naftayda marna ha ii tala saara ilaah u gacan qabo haddaan istirad adaa hanuuni kara iyo meelaha maaragtay sucuubaadka dhibaatooyinka waa dhaafi kartaa iyo quruuraa isugu sheekayn haddii nabiga saan lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa min baabi owlaa inaan ilaahay isku hadlayno oon dhahno ilaahuw fitanta iyo balaayada ilaahu mar walbaba ilaahu naga ilaali oonaan awoodana anaan isku hadlaynin wainkaaduu gaaladii waxay sigaan layaftinuunaka inay kaa fitneeyaan oo macaniladii kii owxaynaa ileyka waxaan kuu waxyoonay shayga xaqa ay ka aleexiyaan litaftariya inaad abuurato calaynaa korkeena hayro waxaan lagu waxyoon ilaa ilaahay ma ogolo asnaamta in ama cayda ama laga daayo maaragta ama la taabto ama waxaasoo dhan ama loo maaragta yacni loo jilco ilaahay ma ogolo ayaguna waxaasay raba waidan marka haddaa u jilci lahayd oo nagu been abuuro lahayd ma garat latakhaduuka waxay kaa samaysana khaliilan wadaayiga ugu fiican ilaa adiga maxamed ahaan kuuma necbanee xaqa ilaahay aada wadato oy hirgelaan igugu necbiye walowlaa an habbatnaaka haddii macnaa qofka naftiisa haddii lagu halay lahaa waxba qofka ma qaban karo soo maaha marka rasuulka haddii saa lagu leeyahay fa naxnu min baabi owlaa inaadan isdhin baryahan waa hanuunsan tahay waa roontoo aadan isqaadqaadinoo ilaahay hadduu rabo oo ku majaxaabi karo ilaahay mar kastaba inaad u tadaracid oo hidaayo weydiisatid walowlaa an habbatnaaka haddaanan ku sugi lahayn xaq laqad kita waxaad sigatay tarkan ilag inaad u leexato shay-an qaliilan wax yar xataa wax yarna lama ogolo xaq in laga baydo idan markaa wax yar haddii aada leexato la adaqnaaka waxaan ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati ay dicfa cadaabi alxayaati xayaatada nolosheeda cadaabkii lagu labanlaabo saas ibnu cabaasu ku fasireen wa dicfa almamaati wa dicfa cadaabi almamaat geerida cadaabkooda lagu labanlaabo limaada liana danba alcadiima cadiim ilahay muxuu ka naagaha haweenka nabiga calay slam yaa nisaa annabiy lastunna ka axadi min annisaa in itaqaytum ma garan haweenka lamid ma yihidin haddaa cabsataan ajarkun waa badan yahay qalad haddaad gashaana dembiguna waa badan yahay walidaalika waxla dembu lcadiima cadiim walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu daacow sameeyey ajarkiisu waa badan yaha waa mudaac ma garan masaa'ibta ku dhacaysa iyo xanuunka waa kii ka badnaa ajarkiisaana badan baabi wambi sal alla calayh wasalam uma laa tajidu laka ma helaysid laka lahaantaada calaynaa korkeena nasiira annaga nooga gargaaro adigoo kuu soo gurmada maadaama ilaahay uu dhibaato kula maago ma helaysid wain kaaduu layastafizuun ayadana waxay la socdaa noocii hore oo had iyo goraale muxaawalaadka gaaladu isku dayayaan inay nabiga calayhi salaam ay eriyaan inay maaragtay ay khaldaan taasay isku dayayaan dhulka inay ka fiijiyaan oo dhulka ka baxsadaan taasuu ilaahay ka hadlaya subxaana wa tacaala wa in kaaduu waxay sigaan gaaladii layastafizuunaka inay maaragtay ku fududaystaanoo oy dhulka kaa fiijiyaan minal ardi dhulka intay kuu cagajugleeyaan ama tarkiib ama tarhiib ama waxyaalo maaragtay oo afkaar qaldana intay kugu dhaliyaan inay adiga dhan wax fudud ay kaa dhigaano si aad dhulka uga baxdi liyukhrijuuka minha dhulka si ay kaaga bixiyaan hadday saa kugu samayn lahaayeen adiga dhulka ay kaa eriyaan wa idan laa yalbathuuna ma nagaanayaan khalfaka gadaashaada ilaa qaliilan wax yar maahan ayagana waa kaa daba baaba'ayaan weeye sunnata ay ka sunnati man qad arsalnaa ciddii aan soo dirnay sunnadeedii iyo dariiqadoodii weeye qablaka adiga hortaada oo min rusulnaa ka mida rasuul qolo ma bixinoo ma eryin ilaa waa halaagsadeen walaa tajidu mana helaysid lisunnatinaa dariiqadeenna oo ilaahay koonka aan ku maamuli jirnay taxwiilan bedelitaan halkan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga hadlayaa qolooyin isku daya nabiga dhulka inay ka bixiyaan adiga waa laysku khilaafa qaar waxay leeyihiin yahuudda intay u yimaadeen waxay yidhaahdeen meeshan madiine aada joogto meelshii ambiyada ma aha ee haddaa nabi tahay kacoo halkaas shaam iyo dhulkaas tag waa meeshii ambiyada ma garan markaas waa ku rumaynaynaa oo waa ku gacan siinaynaa soo maaha waxay rabin inay khaldaanoo hadhow ay khudlaamiyaan laakiin tafsiirkaas waa la daciifiyey tafsiirka xoogaa saxda waxaa weye quraysh markii isku dayday nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan ama ay bixiyaan oo daaru nadbu ay ku showreen markii dambena ay go-aanka ay ku gaareen inay dilaan laakiin ilaahay uu ka badbaadiyey marka waxaa leeyahy waxay isku dayeen inay dhulka ay kaa eriyaan ma garata laakiin ilaahay baa kuu waxyooday oo dhulka inaad ka baxdo adiga maaragtay ikhtiyaarkaada laakiin adiga hadday ku oryi lahaayeen isla markii waaba baabi'i lahaayeen qaarna culimmada waxay leeyihin waaba dhacday arrintaasoo nabiga markii ay bixiyeen ilaa lafdigoodoo la baxay soo maaha laba sano kabacdi waa tii beder nimankii sanaadiidii ugu waaweynaa abujaal oo ku jiray toddobaatan ka mid waatii dhulka la dhigay toddobaatan kaloo ka midna waa tii la qafaalay kabacdina say usii jabayeen ilaa fatxu maka wixii islaamay maahane wixii kale waa tii dagaandegada laga dhigay ma garata oo arrintaa waxay dhacday marka culimmada kale waxay leeyihiin waa ay dhacday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ayagoo istibsaaskooda iyo maaragtay tahdiidkooda iyo markii maka uu dacwadu ku makashay u soo baxay cuquubadiina waa ku dhacday oo laba sano kabacdi waa tii beder maanta ma arkaysaa sanaadiidoodii iyo madaxdoodii toddobaatan ka midoo abujahal ugu weynaa fircawn haadi umma waa tii meesha la dhigay toddobaatana la qafaashay ilaa hasiimadu waa ku socotay ilaa markii dambe sanadkii sideed oo hijrada nabigu calayhi salaatu salaam oo maka uu qabsaday oo wixii islaamay maahana wixii kaloo markaa kufaarta ahaana markaa madaxa laga guray oo halkaa nabigu ku guulaysta calayhi salaatu salaam marka arrintaas waa arrin dhacday taasaana xoogan waay wa in kaaduu waxay sigaan layastafizuunaka inay kaa fiijiyaan min alardi dhulka istifzaaj iyo maaragtay fudaydsi iyo istikfaaf ay kugu sameeyaan liyukhrijuuka minhaa inay kaa bixiyaan marka waidan laa yalbathuuna hadda ma nagaanayaan khalfaka ama khilaafaka gadaashaada hadday ku bixiyaan ilaa qaliil wax yar maaha wa ficlan wax yar kabacdi waa tii haziimadii maanta ma arkaysa beder ku dhacday kabacdi haziimo tilwal haziimo say ugu jireen waa kii maka laga qabsada wey sunnata man qad arsalna ay ka sunnati man sunnadii iyo dariiqadii ay la mid tahay man dadoo qad arsalna aan soo dirnay qablaka hortaadoo min rusulina yacnii rusushii horeba ciddii bixisa kama ay dambay jirna waa la halaagi jiray adigana kuwan waxaway kaa dambayn maayaan laakiin sida ummaddii hore loo halaagay iyo ummaddan waa kala duwantaho ummaddan ilaahay cadaab oo baaqiyo kuma qabane raggii kufaarta madaxda u ahaa ayaa la xushay dadkii kalena waa islaamay walaa tajid mana helaysidoo lisunnatinaa sunnadeenna taxwiilan bedel uma helaysid aqimi salaata biduluuki shamsi ilaa qasaqi leyl had iyo goora le hadda dacwada lagu jiro iyo maaragtay kifaaxa iyo jihaadka silaaxa ugu weyn waxaa weye waa cibaadada cibaadadana bacda tawxiidi waxa ugu weyn waa salaada wey salaadahana waxaa ugu muhiimsan salaadaha mafruudaadka oo la isku farad yeelo oo shanta marka alla halka iyo kabacdina fadliga waxaa ugu xiga salaatuleylka oo tahajudka ayaa ku xiga halkan marka nabigeena waxaa lagu farayo maadaama uu jihaad dacwo uu ku jiro silaaxa ugu weyn marka waa cibaadada iyo alla ku xirnaantiisa wey ee aqimi salaata salaada og oo si fiican waqtigeeda maaragtay iyo shuruudeeda iyo arkaanteeda og liduluuki shamsi qoraxdu markay iilato oo waa duhurka wey ilaa qasaqi leyla hameenka mugdigiisa laga gaaro liduluuki shamsi waxaa soo gelaya duhurkii iyo casirkii baa soo gelaya ilaa qasaqi leyli mugdiga markuu soo galo maqribka iyo cishaha soo gelaya oo markii qoraxda dhacdo maqribkii baa soo gelaya markii oo shafaqul axmarka ou dhacana waxaa weeye waxaa soo gelaya cishihii wa qur'aana alfajri ay wa aqim waxaad oogtaa qur'aana alfajri ma garatay qiraa'ada fajri marka waa salaadii subaxoo qur'aana laga cabirayo sababtoo iyadu waa laba ragco ragcaadkii waa la gaabiyey laakiin waxaa la dheereeya qiraa'aadka qiraa'ada la dheereeya inna qur'aana alfajri qur'aanka ama salaada fajriga oo qur'aanka lagu dheereeyo kaana wuxuu ahaaday mashhuudan mid la soo xaadir ayuu ahaaday oo sida xadiidka bukhaari min xadiidi abu hurayra waxau dhahay tashhaduhu malaa'ikatu lleyli wamalaa'ikatu nahaar malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta subaxdii ilaa malaa'igtu ay isbedelaanoo kuwana maalintii ay waardiyeeyaan kuwana galabtii iyo maal kuwana habeenkii marka salaada subax kuwii habeenkii dadka waardiyeynayay iyo kuwii bedelayo maalin dadka waardiyeynaya ayaa salaada subax iyo salaada casirka ayay ku kulmaanoo xadiidkii waa kii ahaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wamalaa'ikatun binnahaar ayaa idinla xirbinaya qolaba waqti idinla joogtaa wayajtamicuuna fii salaati subxi wa fii salaati alcasr ayay kulmayaan fayacruju aladiina baatuu fiikum kuwii idinla bari ayaa samada oo koraya fayas'aluhum rabbuhum rabbigood ayaa weydiinayo wa huwa aclamu bihim isagoo ogaansho badan wuxuu leeyahay kayfa taraktum cibaadii addoommadeyda seebaad uga soo tagteen maxaa xaalkoodu macnaa sow ahaa fayaquuluuna wuxuu leeyihiin ataynaahum wahum yusalluun iyagoo salaad ku jiraan in u nimid wa taraknaahum wahum yusalluuna iyagoo waxaan ka soo tagnay ayagoo salaad tukanay marka qof walba uu iska jira adoo jamaacada salaada subax ama fajarka ka maqan yay malaa'igtu tegin iska jir salaada subax iyo salaada fajarba iyo salaadahoo dhanba in marka jamaacada la xaadiro nacam wa min alleyli habeenkiina fatahajad ku soo jeed bihi bilqur'aani ku soo jeed oo hujuudku waxaa weeye waa hurdada weeye tahajudku marka waa tarku noom sida taxanafa oo kale dembigiibuu ka tegey ama taxaraja wixii xarajka ahaabuu ka tegey wa magarat ta'ahama macnaa dembigiibuu ka tegey ma garat sidoo kale tahajada macnaa hurdadiibuu ka dheeraaday marka tahajud waxaa la yidhahdaa salaada la tukado qofku markuu hurdada uu ka soo baxo wa min alleyli hameenkiina fatahajad macnaa ku soo jeed bihi bilqur'aani ku soo jeed oo akhri naafilatan laka xaal ay tahay ziyaado adiga kuu sugnaaday ziyaadadaas culimmadu waa isku khilaafaan ibnu cabbaas wuxuu leeyahay naafilatan laka oo ziyaado oo waajib kuga oho dheeraad ahay culimo kalena waxay leeyihiin macnaha ummadda kale salaatuleylka waa qufraanu dunuubka u yahay laakiin adiga ilaahay wuxuu dhahay liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay marka maadaama laguu dhaafay adiga shukrin iyo dheeraad buu ku yahay markuu nabigu intuu salaatuleylka uu tukaday oo lugihii uu istaagnaaday ilaa ay cagu ay ka bararaan caa-isha maxay tiri atakallafu haada waqad gafara allahu maa taqadama min dembi miyaa isu kallifaysaa ilaahay dembigii hore kii damba kuu dhaafay muxuu yidhi nabigu awalaa afalaa akuunu esh cabadan shakuuran adduun shukriya miyaan noqonayn marka labadaasba waa la yidhaahdaa ibnu jariir dabar isagu wuxuu rajaxayaa inay waajib tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaladiisu ay weyn tahay salaatuleylkana marka waa fadligooda aada u badan yahay oo waxaa weeye markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam afdalu salaati bacda maktuuba qiyaamu leyl xadiidkii cabdullahi bni salaam markii ugu horreysa nabiga arkay waxaan arkoo dhahay nabi saadiqan inuu yahay wejhi laysa biwajhi kadaab wuxuuna odhanayow dhahay afshu salaam magaratay adcimu dacaam salaanta fidiya dacaamkana maaragtay quudiya wa salluu tukada wannaasu niya dadkoo hurdaysa dad baa caaisho waxay ku yidhaahdeen maqashay odhanaya salaatuleelkana waajib ugaan mana tukanayn markaase waxay yidhaahdeen saxay tiri ilaahay qofka wuxuusa ku waajibinay qiyaamo uma qabanayo laakiin dadka dembigoodaa badan hamin iyo dharaarba nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam huwa minkum wa antum minhu ayaa timi wamaa taraka qiyaama leyla duula xayaati kama uusa tegin marka qofka muuminka inuu caado ka dhigto intaa haddii aad la timaado jago weynaad badgaaraysaaho casaa wuxuu mudan yahay an yabcafaka inuu kugu soo bixiyo rabbuka rabbigaagu maqaaman maxmuudan maqaam la mahadiyo oo awaa-ishii iyo awaakhirtii ummadoo dhan ay mahadiso allana uu kugu mahadiyo makhluuqiyo ambiyadiin ay kugu mahadiyaan inuu kugu soo bixiyo maqaamkaas maxamuudkaana waxaa weeye markii qiyaamaha bankii qiyaame la isugu yimaado oo intaas qorax dadkii loo soo dhoweeyo oo la shiilmo oo haddii fii yowmin kaana miqdaaru khamsiina alfa sana dhibaatada ay badato ayaa dadkaa waxay ilaahay ku ilhaaminayaan bal wax ilaahay ugu orgeyey inay raadiyaan aadan baa loo tegayaa waa la ammaanayaa inuu yahay ninkii allah uu gacantiisa ku abuuray ruuxiisa uu ku afuufay abulbashar noo shafeec aadam waa cudurdaanay bal nuuxu tagow leeyahy nuux waxaa leeyahy awalu rasuulin baa tahay samaaka allaahu cabdan shakuura noo shafeec mayuu le aniga ma lihi bal ibraahim aadam ibraahim wuxuu leeyahy dhowr gooran been sheegay maya maya ilaahay maanta waa carooday carab badan ma geli karo wahaakadaa muusa ilaa ciisa markaasuu nabi moxamed u taga calayhi salaatu salaam nabiga markii loo tago ayuu ilaahay u sujuudayaa subxaana wa tacaala ilaahay maxaamiiduu u furayaa markaasala ishfac tushafaca wasal tucda dadkii baa la kala bixinayaa marka mowqifkii hadhow markaasu haddana ummaddiisa u shafeecaya dad oo maaragtay naar mutay oo naartii laga celiyo ma garad dad oo maaragtay darajaadkooda loo kor yeelo jannada uu maarata ugu horeeyo uu garaaco khasaa'is badan buu leeyahay nabigu calayhi salaatu salaam maalintaas yaqbiduhu alawaluuna waalaaakhiruuna dadkii hore iyo dadkii dambeba way majeersanayaan marka waa maqaam maxmuudkaa wey maqaamkaasna markii khawaarijta ay inkireen niman khawaarijihoo inkiraya waxay ka mid qaen saxaabadoo ka sheekeynaya xadiidta oo shafaacada in dad naarta laga soo bixinay markaasa ay dhaheen bal ninkan saxaabiga wuxuu ku hadlaya bal fiir inkaar qabaa markaasaa noo yeeray jaabir bin cabdillah ah ma maqasheen maqaam maxamed maqasheen ahaa maqaam maxamuudka waayo xadiidkii dheeraaba sheegay dhowraan ahayna dheheen khawaarijii horebay dadka muslimiinta inaan layneen waxaan ri horyaada mawaalintii ninkan sheykha ah oo saxaabiga manaybuu ku been abuuranaya may inteenni waxay dheheen khawaarijnimadii waa ka noqonay ilba ilaa halba an baan ugu soo haray yidhaahda nacam marka waa maqaamka aada iyo aada u weyn ilaahay maaragtay ummadoo dhanna ambiyadii min aadam kulluhu taxta liwaa'i nabiy sala allahu calay wasalam ayay habsanayaan ilaahay shafaacidiis taxta liwaa'igiis ilaahay nagu soo bixiyo wa aqimi salaata salaada oogaala duluuki shamsi qoraxda iilashadeeda oo duhurkii casarkiibaa soo gelaya oo ilaa qasaqi leyli mugdiga markii uu soo galo waa maqribkii cishihii wa qur'aana alfajri qiraa'adii fajrigna oog amase ku dadaal oo maaragtay wacalayka biqur'aani alfajri iqra' in laga dhigo ay ilzam qur'aana alfajri salaada subax laazim ina qur'aana alfajri qur'aanka fajrka la aqriyo macnaa salaada subaxda kaana wuxuu ahaaday mashhuudan mid lasoo xaadiro malaa'igta hamiinki dadka waardiyeynaysay iyo midii subaxdii imaanaysaa isku bedelayo imaanay marka in marka jamaacada iyo salaada lagu dadaalo nabigu waa kii yidhi markay dheen rabbigeenna ma arkayna wuxuu yidhi haddaad rabtaan inaad aragtaan fa in istadactum an laa tuglabuu calaa salaatin qabla duluuci shamsi wa qabla guruubiha fafcaluu labadaas salaadood naf iyo shaydaan haddaad kula dagaalami kartaan oo wakhtigeeda aad ku joogi kartaan oo jamaacaad ku joogi kartaan ku dadaalo wa min alleyli hamiinkiina fatahajad ku soo jeedo bihi bilqur'aani naafilatan laka isagoo dheeraad kuu ah ama waajib kuu ah ama fadiilo gaar ah kuu ah haddaan intaa la timaadin haddii cibaadadaa maqaam weyn lagu gaaraayo casaa an yabcataka wuxuu mudan yahay oo macnaa jirta ilaa casaa xaggeeda waa waa shay jiro waa rabbuka rabbigaagu inuu kugu soo bixiyo maqaaman maqaam uu kugu soo bixiyo maxmuudan la mahadiyo oo khalaa'iqda dhan ay ku mahadiso allana uu kugu mahadiyo oo shafaacadiisa sababtiisa ummadoo dhan markaa lagu kala diro ay kala gaarto midda ummaddiisa ku saabsanna markaas uu ummaddiisa u shafeeco allah shafaacadiisa na geeliye biabihi wambi sal alla alay wasalam sala allahu calaa maxamedin waali w saxbi wasalam